buundada kurmaan degmada baardheer ee gobolka geda oo eh to dhismishe si isilqaanga iyo kadhisahayanga bulshada degmada baardheer ayaa eh to qabyo iyadoona buundadan muhiimingata shacabka magaalada lamada dhinac shalmuudayanga gudoomiye ku-xigeenka waana ee xogayaha guud ee gobolka geda maxamed xuseen alqaadi iyo gudoomiyaha degmada baardheere maxamed weli yuusuf qorax oo kormeerana dhismo buundadan yaa mahadnayay shacabka sida wiin ayoon ku qeyb qaadahan dhismo buundada saas oo kale maamulka yaa weliba baaq andirana mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo tan maamul goboleedka jubbalana inay si degdegee lanku jawaabo dhismo buundadan
maanta taariikhdu waa todobaybishtodobaadwaxaan booqasho ku nimid buundadan oo si isxilqaan ah ay ku dhiseen bulshada baardheere muddo badanna socotay oo hadda meel wanaagsan uu mar ay moogtahay qorshaheedu iyada oo socotaa daadadka magaalada fatahaadii baa saamaysay oo dawaarkiisan geysa dhibaatada ay u geysteen biyihii ujeedka marka booqashadeena maanta toole waa inaan baaq u dirno maamul goboleedka iyo dowladda dhexe gaar ahaan maamul goboleedka buundadan bulshada baardheeraa si isxilqaana ku dhistatay dhib badan waa laga soo maray oo culays badan baan kala kulannay waxaan u baahannahay marka waa dhammaystir baa dhiman dhaqaalaha ku baxay buundadan waa dhaqaale aad u tiro badan lacagtii marka isweydiinay gudigii gacanta ku hayay lacagta oo kun oo doolaraha ku baxday lacagta hadda loo baahan yahayna waa boqol kun oo doolar oo dhammaystir ah oo geesaha iyo moogta dib habeyntii lagu samaynayo meelihii daadadka ay ku dhufteen sidaa darteed dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka rabnaa howshaan in doorkeeda ka soo qaadato bismillahi raxmaan raxiim sida guddoomiyaha u sheegay waa taarikh toddoba toban waaye bisha toddobaad labadaka labaatan iyo saddexda maanta hadalka annaga waa kooban yahay siduu guddoomiyaha degmada u sheegay waxaan halkaa u joognaa buundadan weynanka badan oo muddada dheer soo socotay dhismaheeda oo maraayo meel gebagaba ah dhismaha intaan la egna ay ka geysteen isku tashi bulshada reer baardheere oo markii haddee dhibaato fara badan bahoshaan magaalada kala goynaysay markii roob imaado ama webiga uu soo fataho bulshadii inay isu dhaqaaqi waayaan ayay ku dhacaysay sanadkan fatahaadii dhacdayna ay ku dhimatay inta la xaqiijiyay ilaa oo qof ah qof ay ku dhimatay oo rag iyo dumarba buundadan oyo hadda siwiinyan ku qayb qaadahayn dhismooshe shacabka ku nool magaalada baardheere iyo weliba markaasi haddee taa too dhismisha hakad kajara iyadoona lanwaaye beesadii laka dhimaytiro lahaye